بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد maanta taariikhda hijrigu waxa weeyaan afar iyo labaatan waa habeen isniineed oo bisha maxay ahayd bilqacda afar iyo labaatan ay tahay beledkuna waxa weeyaan beledullahi alxaraam makatu lmukarama xayi alcawaali beyti sheekh moxamed qaasim maxmuud kitaabka halka taariikhduna sanadku waxa weeyaan waa afar iyo kun iyo afar boqol iyo toban iyo shan kitaabka halkan aan ka bilaabaynaana waxaa weeyaan kitaabkaan hore usoo iclaaninay kitaabkii hore awaaqibtiisa iyo dhexdhexaadkiisa aan kusoo iclaaninay ee ahaa buluuq lmaraam kitaabka magaciisoo kaamila waxaa weeyaan buluuq lmaraam min adilati alaxkaam maraamkana macnihiisu waa maqsuudka weeyaan yani maqsuudka oo laga gaaro adilada axkaamta sharciga sida aan kitaabkan kale u wadi doonno waa si lamida sidii kitaabkii ka horreeyey riyaad saalixiin aan u wadno marka marka ugu horeeya waxaan ku bilaabaynaa tarjamo gaaban oo mu'alifka uu leeyahay marka ku xigtana waxa weeyaan gulmar guul oo kitaabka kii mawaadiicdiisa iyo tirada axaadiidtiisa marka saddexaadna waxa weeya darsigu sida uu bixi doono ama tarjamatu lmu'alif mu'alifka kitaabkan kaba qoray waxaa weeyaan siduu mashhuurka ku yahay alxaafid ibn xajar raximah اllahu tacaala marka kunyadiisu waxa weeye abulfadl laqabkiisuna waa shihaab uddiin magiciisa oo kaamilahina waxaa weeye axmed ibn cali ibn muxamed ibn xajar nasabkiisu waxaa weeyaan qabanigii alkinaani nasabkiisa beledigeena waxaa weeyaan alcasqalaani uma alqaahiri alkinaani marka la leeya waxaa weya nisba ilaa kinaana waa qabiilo cardeed oo qabiilo weyn ee qabiiladii uu yidhi rasuulka sala allahu alayh waali wasalam in allah astafaa kinaanata min waladi ismaaciil qabiiladaasuu ka dhashay marka alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala waa nin carabi ah oo cadnaani ah xagga dhalashadiisa alcasqalaani marka la leeyahayna waxaa weeye nisba ilaa casqalaan beledun fi shaam fi filistiin waa beledkii marka ay ka yimaadeen usradiisu ay ka timid weeyaan beledkaasaa loo nisbeeyaa amaa beledkiisi isaga uu ku dhashay waa masr marka waxaa weeye shaami misri ah sida uu ku sheegay isagii iyo keyrkiiba ay ku sheegeen fanu musطalax alxadiid qof haddii loo nisbaynayo beled hore iyo beled dambe ama qabiilo weyn iyo qabiiladaas farac kasii hooseeya waa in la yidhaaha alfulani uma alfulan marka saas daraaddeed baan waxaan u nidhi alcasqalaani uma alqaahiri marka casqalaanna waa meeshii utiradiisa asalkeeda ahayd qaahira ama misra oo guud ahaan waxa weeye masqatu ra'sihi huwa meeshiisoo ku dhashay hadalkiisa uu mashhuur ku noqday xagga cilmigihina waa alxaafid mutaakhiriintu kod hadday yidhaaheen qaala alxaafidu hadday sidaa yidhaahaan qof kale kuma dhacayo waa isaga xaafid kale lama qaadayo ilaa muqayad inuu yahay mooyaane ragga qaarkood baa arrintaasoo kalena ku qaldama way ka mid yihiin sayid saaliq kitaabkiisa la yidhaaho fiqu sunna uu bacdu talaamiid alxaafid almundiri marka yidhaha qaala alxaafidu kitaabkiisa la yidhaaho tarkiib watarhiibki wuxuu qaataa inuu ibnu xajar yahay isagoo kolkaa ku baraarugin ibnu xajar inaanu dhalaninbaba marka kitaabkaa la alifay oo malifkiisa aanu ahayn wuxuu dhashay alxaafid ibn xajar markay taariikhdii hijriga ahayd toddoba boqol toddobaatan iyo saddex ayuu dhashay labiyo tobankii bisha shacbaan oo ah bisha sideedaad ee bilaha carabiga ah wuxuuna ku dhashay xaafadda misr alqadiima ama misr catiiqa loo yaqaano ama fustaaq loo yaqaano ee ah midii saxaabadu ridwaan ullahi calayhim ay degeen ay dhiseen markii ay qabsadeen masar ay qabsadeen markuu taariikha hijrigii ahaa sagaal iyo tobankii biqiyaadati camr bn alcaas radia allahu canhu oo masjidka weyne masjidu jaamic camr bn alcaas loo yaqaano ama jaamic alcatiiq loo yaqaano ay halkaa ka asaaseen xafadaasu ku dhashay isagu oo yar oo lixjiriya meelahaas ah yuu aabihii dhintay marka waxaa soo koriyey ninku aabihii kula dardaarmay ee la dhihi jiray zakiduni kharuubi shan jir markuu ahaa ayaa la geliyey kutaab yani madrasa taxfil quraan dugsiga kaan idhana weeyaan wuxaa marka nin aada iyo aada u fahmo badanoo qur-aanka wuxuu ku xudiyey isagoo sigaan jira qur-aanka marka markuu xudiyeyna wuxuu ku xujisiiyey culumta islaamiga ee berigiisaas shaayacada ahaydee la baran jira oo qur-aanka iyo tafsiirkiisa iyo qiraa'aadkiisa iyo tajwiidkiisa iyo axaadiista iyo fiqhiga iyo carabiga iyo wixii ku saabsan ahaan jirta si dhaqsa ah yuuna culumtaas ugu horumaray oo beledkiisa masar mashaakdiisa joogtay berigaa raggii ugu waaweynaa uu wax ka akhrisanaya aabihina wuxuu uga tegay maal fara badan oo nin qaniya buu ahaa aabihii ibnu xajar waxaa loogu bixiyeyba waxaa la yidhaahaa inuu ahaa dahabkii faraha badnaa ama fidadii faraha badnayd ee u haystay lacagta berigaas wax haystay mid warqay mayna jirine middaa macaadinta ay dhacay taariikhdu markay ahay toddoba boqol siddeetan iyo afar ayuu xajki ugu horreeyey uu xajiyey bayt illahi alxaram sanadkaa iyo sanadkii ka dambeeyeyba wuxuu joogay oo mulaasim ku ahaa maka culamaa alxaramayn ayuu iyagana ka faa'iidaystay oo waxuu ka akristay wuxuu sheegay maka markii uu joogay inuu biyaha zamzam uu u cabbay niyad xagga cilmiga ku saabsan oo ahayd inuu xagga xifdiga axaadiidta uu ka gaadho darajad adahabi shamsiddin dahabi oo mucjab uu ku ah kaasna marka wuxuu ku camalfalaya xadiisi jaabir ee dhahayay maw zamzama lima shuriba lah ardaygiisa shamsiddin sakhaawi oo kitaabka qoray tarjamadiisa kitaabka ugu wanaagsan ah yaa wuxuu sheegay kitaabkaasna la yidhaaho aljawahir wadurar fi tarjamati ibni xajar wuxuu sheegay oo kolkuu arrintaa ka hadlaybu wuxuu yidhi alla waa ka aqbalay niyadaas oo shamsuddiin idahabi darajaduu gaadhay iyo darajo ka sarraysaba wau ka gaadhay culunta xadiidka ibnu xajar marka kolkuu weyn noqday wuxuu ku wareegay say ahaan jirtay zamankiisa iyo zamnadii kasii horreeysayba buldaanta caalamka islaamigiihi uu ku koobnaa qaar badan oo ka mid ah masar iyo iqliimiyadeeda iyo xijaaz iyo shaam iyo ciraaq iyo dhulalkaas uu ku wareegay oo dahratu talab alcilm oo berigoodii aad iyo aad mid loo qiimayn jiray iyo berihii ka horreysayba ayuu ku wareegay oo culumtii kala gadisnayd iyo culimmadii kala gadisnaa ee buldaantaas joogay uu aada iyo aada uga faa'iidaystay rag mashaayikha oo fara badan rag ba keliya yaanan dhihin haween hataa ay ku jiraan oo riwaayaadkiisa aan ku arkayna inuu haween kole ku ta wax ka akristo wax ka wariyey ayuu la kulmay oo uu wax ka wariyey alxaafid ibn xajar raximah ullah sidaan kusoo sheegnay kolkii qur-aanka uu baranayay inuu nin ahaa danki ah oo fahmo badan oo muddo gaaban qur-aanka ku xifdiyey axaadiidtana sidaas oo kale uu ku ahaayo wuxuu sheegay inuu ahaa nin sariicu lqiraa'a kitaab weyn ayuu muddo yar ku dhammaynayay saxiix albukhaari maalan oo kitaab weyn oo saddex mujallada waaweyn matnigiisu uu yahay marka matkan matbuuca ayuu wuxuu ku xifdiyey toban majlis toban majlis oo majliskii iba uu ahaa inta u dhaxaysa duurka iyo casarka muslim oo isagu laba mujallada waaweynana wuxuu ku xifdiyey shan majlis ayuu ku xifdiyey المعجم الصغير للطبراني هل مجلس يسوي وهل مجلده أن دحدحاء kolkuu dimashko uu joogay ee dalabulcilmiga uu joogay oo muddadiisa ahayd laba bilood iyo fulus meelahaas iyo wuxuu xifdiyey boqol mujallad boqol mujallad oo kutub ah oo mid walbaba xifdi iyo barasho keli aanu ku daynaynine taaliiqaad iyo sharax sharaxna uu ku dardarahayay ibnu xajar marka kolkay u kaamil noqotay rutbadiisa cilmiyadiihi ayuu wuxuu u fadhiistay tadriis iyo taaliif yaani ifaada faadku طulaab alcilm oo tadriisu culumta darsi iyo alifaad oo alifa isugu jirta rag badan ayaa ka aflaxay oo cilmiga ka bartay kutubo badanna waa u darsiyey madaaris fara badan iyo masaajid fara badan iyo waxku darsiyey manaasibtuu qabtayna waxay ahayd qaadinimo iyo khatiibnimo iyo martabaadkii ama madaariskii berigaa jiray oo duuru cilmiga ugu waaweynayd ahayd riyaasadooda muddadu uu qaaday uu masar ka ahaanayay kolka qaarkoodna masar iyo shaam isku jirta uu qaadi ka aho qadal kubaa la dhihi jiray waxa isku dhammayd kow iyo labaatan sannadood alxaafid ibn xajar raximah ullah wuxuu geeriyooday markay taariikhdu ahayd siddeed boqol konton iyo laba ku geeriyoodayna waxay ahayd fuban calool xanuun oo dhiigu dhigaayay qofka jiradaas oo kale u dhinta wakay xadiidka rasuulka sala allahu alayh wasalam ku sheegtay inuu shahiid ajir shahiid uu leeyahay jiradaasuu dhintay waxay ahayd marka tariikhuu dhintayna habeen sabti ah oo bisha dilxija ay tahay labaatan iyo sideed sanadkuna uu ahaa sideed boqol iyo konton iyo iyo laba alxaafid suyuuti raximah allahu tacaala wuxuu ku tilmaamay inuu yahay khaatimat lxufaad gaar ahaan majlis majaalis ulibnaa majaalis la dhihi jira culamada xadiid aada iyo aada beriyeeli jireen inaan wax kumanoo ka dambeeya oo majlis ulibnaa u fadhiista aanu jirin xaafid ibn xajar raximah llah wuxuu qoray kutubo aada iyo aada u fara badan buu qoray oo funuun kala gedisan badankeeduna axaadiid iyo wuxuun ku shaqalaho taraajim rijaal iyo kuwayaalkaas ah ayay u badnayd kutubihiisa waxa ugu muhiimsan oo la dhihi karaaba kutubaha muslimiinta min ahamiha ayuu ka mid yahay kitaabkiisa la yidhaaho u ku sharxay sharx bukhaari ku sharxay u bixiyey fatxu lbaari kitaabkaas oo kitaab lamid ah sharax lamid ah shuruuxda bukhaari aada iyo aada u fara badan aanu ku jirin kitaab lamid aanu ku jirin alqaadi shawkani maxamed ibn cali saaxibu kitaab sanaa'i alawtaan oo mutaakhiriinta ah marka mar laga codsaday oo la yidhi kolkuu kitaabka muntaqa akhbaar baa ibnu taymiya aljed uu leeyahay markuu sharxay oo kitaabka sanaa'i alawtaan la yidhaha ku sharxay oo kitaabkiisaa loo bogay yaa waxaa ka dalbeen inuu bukhaarina sheegay markaasu wuxuu yihi laa hijrata bacda alfath xadiidkaas soo istishaadadaan wuxuu ka wadaa bacda fatxi lbaari bukhaari sharx uma baahna intaas marka aan ku dayno tarjamad almu'alif raximah allahu raxmatan waasa ama kitaabka sida aan ku wadi doonno waxa weeyaan insha allah xagga takriijka axaadiidka inaan ka dhigi doonno takriij mufasala takriij mufasalana waxaan ka wadnaa riwaayo walbaba gaarkeeda inaan takriijno oo waxaan arki doonnaa xadiidka inuu dhihi doono uu fii riwaayati kada xadiidka kolkuu riwaayada hore uu sheeg guudaan u sheegabu riwaayaad kale oo yaryar iyo alfaad yaryar kolka qaarkood uu ka hoos bixiya fi riwaayatan kada fi riwaayatan kada ragga isku dayay axaadiisiisa inay takriijyaan wax ka sheegaan marka waxaa weeye dariiqa aan cajab gelinin ayay ku socdaan oo xadiidkii bay guud ahaan xugud u saaraan isagoo kolol badanna xadiidkaas raggagun aan la siin karin oo riwaayadaha qaarkood ee xadiidka riwaayadda ugu horraysay oo asalka uga dhigay ay ka duwan yihiin oo ma xadiidku intiisa kale saxiixi ee riwaayadaas ay daciifta ama bilcasa taasna marka qalad ayaa ka yimi marka taa insha allah waa khilaafi doonna waxa weeyaan kolkuu yidhaaho fii riwaayatin kada ama riwaayati fulan kada riwaayadaasu marka iyaguna darajadeeda kuma dheeraanayno sardiga masaadirta kolkaan takriijinayno ee waxaan ku gaabsanaynaa qadarka aan noogu sugnaanayo xadiidka darajadiisa oo ama sixo ah ama xusni ah ama dacfi ah leanna xadiidka darajadiisa waxaa weya lagu camal falo marka kol haddaana waana xadiidku inuu saxiix yahay in aan daba kutubaha uu ku soo arooray weliyo sii tirtirino faa'iido badanoo sidaasa ma siino hadduu daciif noqdana kaba sii daran marka wax waqtiga la iskaga sii halleeyo maba leh marka insha allah xadiidkiisa dhammaanteed waa taqriijin doonaa taqriijka noocaasa ayaan ku wadi doonaa biidn illahi subxaanahu wa tacaala axaadiidta ay noo suurageli weydee inaan hellana badiilkeeda sheegi doonaa oo waxaan arki doonaa insha allah laba xadiid oo masaadirta ugu sheegay laga waayey laakiin badiilkoodii la hayo laba xadiid ayaa saddex weeya saddex xadiid waa sheegi doonaa insha allah meeshaodaan ku sheegi doonaa inaa kitaabkii u nisbeeyey aanu xadiidkaasi ku jirin laakiin xadiid u dhigmo oo matnigiisu sidaa iyo sidaas u yahay oo fulaan uu wariyey in lagaga deeqo xagga muxuahay axkaamta iyo xadiidka waxa laga qaadanayo khilaafaadka iyo madaahibta iyo waxyaalahaas kuma sii dheeraanayno axkaamta qariibada ee xadiidka toos looga fahmaayo keliya ayaan ku deegnaa ama tawasuc khilaafiyaadka iyo madaahibta iyo lagu sii dheeraadayo taasu waxaa wey waa shaniga kutubulfiqhi weya xadiidku kula u daciif yahayna isaga laba gaabo keliyaan iskaga dhaafi doonaa oo marka kolba hadda waxa kaan loogaga qaadanaya aanu jirin yani dabaciifkaysa camalka uma suubane xadiidku waxaasi waxaasuu faa'iideynaya waxaasi waxaas laga qaadanaya inaan nidhaha waxba faa'iida male axaadiidta kitaabkan kado waxa weeyaan waa in ku dhadhow kun iyo lix boqol xadiid waxaan sidaa u leeaanu xadidayni waxaa weeyaan sidaan kitaabka hore ku sheegnay riyaadu saalixiin tarqiimka bay ragga muxaqiqiinta iyo dabacaadka iyo isku dalkhilaafaan oo xagga xadiidka iyo atraaftiisa iyo kala tirintooda iyo isku tirintooda ayay kala gelisay hadda dabcadantan anigu aan gacanta ku hayo ee uu sharxay almubaarakuri raximah llah wuxuu ka dhigay kun iyo shan boqol iyo sagaashan iyo lix ee waxaa lixdan iyo sagaal ayuu ka dhigay kuwo kalena waa ka yareeyaan ama waa ka badna marka kolley taqriiban waxaan weeyaan waa kun iyo shan boqol iyo ziyaada kun iyo lix boqol inuu gaadhan usisto mawaadiicda kitaabku waa laba nooc waa fiqhiyaad iyo abadiyaad qaybta hore oo kitaabku u badan yahay wuxuu kaga hadlayaa alaxkaam alfiqhiya alcamaliya waa abwaabta kutub alfiqhi lagu yaqaano gaar ahaan madhab shaafici lagu yaqaano oo kutub alfiqhi ay ka kooban tahay iyo tartiibta ay u wadaan oo laga bilaabo kitaab ahaara ilaa kitaab ummahaati alawlaad sidaas ayuu tahay qaybta dambena wuxuu ku magacaabay aljaamic buu ku magacaabay oo waxaa weeyaan waa qaybta aan ku magacaabayna adabiyaadka aan ku magacaabayna weeyaan oo xagga akhlaaqiyaadka iyo fadaaisha iyo beriga iyo silada iyo mawaadicdaas iyo dikriga iyo dacawaadka iyo gubayaalkaas ku saabsan mualifka kitaabkan kada alifayu ma aanu ku sheegin muqadimadiisa sidii alimaamu nawowi radiallahu canhu u sheegay inuu inuu laazimayo axaadiidta saxiixada marka axaadiid saxiixa iyo kuwa xasana iyo kuwa daciifa aba waa u sheegaa hadda waxaa ku jira xadiid aan badnayn oo ilaa saddexa meelahaas ah oo mawduuca baa ku jira marka alxaafid ibn xajar raximah allahu tacaala inuu xadiid saxiixa un kitaabkiisa ku sheego ma aanu shardi kama aanu sheegin xagga takraarta axaadiidda takraarteedu ma fara badna aada iyo aad bay axaadiidda mukararadu ugu yar tahay oo sidii kitaabkii hore riyaadu saalixiinkaa takraarka ugu fara badnayd isaga uma badnaa xadiidda mukararadiga waa ku yar tahay marka xadiidkiisa badankeedu waa wada axaadiid cusub oo kuwan baab hore ugu soo sheegay inta badan ma soo celiyo axaadiidtanu waxay u badan tahay xadiid kaakaaban sidii kitaabkii hore ee riyaadu saalixiinka xadiid aada u dhaadheer kuma jirto saddex xadiid iyo mid waliba mutawasil uu yahay oo si dheereen sida xadiidka jaabir ee xajkii nabiga sala allahu alayh wali slam ku saabsanaayo xadiidka anas ee zakada ku saabsanayo xadiid sidaasoo xogaa yar dheer laakiin kolka loo keriyo xadiidkii aan ku soo marray kitaab ilaamusalkan qaarkeed ansaasii dheereen ayaa ku jirta laakiin xadiidka kitaabka badankeedu waa xadiidkanka xadiidtaas ama xadiid kaamil ha ahaato sida kaamilaa kusoo aroortay ama miduu isagu soo gaabiyey oo darafka mawduuciisa ku saabsan oo kasoo uu ka soo raadica sidaas ayuu insha allah kitaabkuna inoogu socon doonaa nas'al allah subxaanahu wa tacaala an yajcala camalana hada faarisan liwajhi اlkariim وأن ينفع به كل من استمع إليه من المسلمين والمسلمات هذا المقدمة للمصنف نص كذا نقرأنا مكاسب واحد ضمنا حديثكم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا ما أضوحى لألا له waxaana ugu mahadinaynaa ugu xamdinaynaa nicmooyinkiisa daahirka iyo nicmooyinkiisa qarsoonba qadiiman wa xadiidan kuwii hore iyo kuwa cusubee dambaba wsalaatu wasalaamu calaa nabiyihi warasuulihi muxamadi waaalihi wasaxbih aladiina saaruu binusrati diinihi sayran xaqiiqa aladiina saaruu kugu socday weeyaan binusrati diinihi diintiisa taageerkiisa taageerideeda sayran xaqiiqan socod xoog oo laxaad si badan leh xaqiiq waxaa leedahay midka sariica ah baa la yidhaha wa calaa atbaacihi kuwii raacay atbaacihim saxaabada ridwaan ullahi calayhim iyo alkaas kuwii raacay aladiina warisuu lcilm ee cilmiga ka dhaxlay waalculamaau waraqatu lanbiyaa wlculamaa'i waraqati alambiyaa iyo culamadii ambiyada alla dhaxashay akrim bihim waarisan wa mawruusa akrim bihim siiqada sidaas oo kale layidhaha akrim bihim la yidhaaho waxaa weeyaan siiqatu tacajub ayaa la yidhaahayo akrim bihim markuu leeyahani wanaag badana weeyaan wanaag badana nimankaasu waarisan ku wax dhaxlay oo culimmada iyo wa mawruusan kula dhaxlay oo ambiyada ah alayhi salaatu wasalaam wada wafiicana ama bacdu fahada mukhtasarun midkan waa kitaab gaaban yashtamilu calaa usuuli aladillati alxadiidiya lilaxkaami asharciya yashtamilu oo kulansaday calaa usuuli aladilla usuul waa jamcu asli waa inta marka inta adillada rasiga weeyaan alxadiidiya xadiidka ku saabsan aan ahayn adilada qiyaaska iyo ijmaaca iyo aayadaha qur-aanka iyo ma aha xadiidka adilada tafsiiriyada ahoo mas'alo walbaba muxuu ahaay furuucdeeda iyo si ma aha midda muhimkuu ka soo qaadanaya lil axkaami sharciya xarartuhu taxriiran baaliga waan hufay oo hufid oo aada u xeerdheer baan hufay buu leeyay liyasiira man yaxfadhu bayna aqraanihi naabiqa liyasiira inuu ahaado man yaxfadhu kitaabka qofka xifdiyayaa bayna amraanihi dadka isaga la-ayligahe da-da dhexdooda inuu ku ahaado naadiqan mid mashhuura inuu ku ahaado oo caamo ka dhex baxsan wayastaciina bihi طaalib lmubtadi yanu wuxuu leeyahay mualiku raximah allahu tacaala aad iyo aad baan u hufay kitaabkaas oo u kala shaandeeyey liyasira man yaxfaduhu bayna afraanihi naadiqa wayastaciina bihi طaalib mubtadi yastaciina bihi inuu kaashado oo kutbaha waaweyn barashadooda u kaashado aaalib mubtadi ninka ardayga ee bilowga ah walaa yastakni canhu araaqibu lmuntahi aanu kana deeqoomin qofka cilmiga jecel ee cilmiga meel sare ka gaadhay ee mutaxarijka ah waqad bayantu caqiba kuli xadiisi man akrajahu min ala'ima wqad bayantu waan caddeeyey caqiba kuli xadiisin xadiid walbaba gadaashiisa waxaan ku caddeeyey man akrajahu qofka wariyo min ala'ima a'imat alxadiid ah marka kitaabkan marka sidii kitaabkii hore oo kale oo waa kitaabkan kutub alintiqaal kutubaha u ka soo dhex socay weeyaan liiraadati nushi lumma ummadda u naseexaynteed doonideed daraaddeed ayaan u caddaynayaa buu leeya muraad oo markaas isilaaxiisaa lala sheegaya falmuraadu bisabca haddaa la yidhaaha xadiidka rawahu sabca toddobadaa weliye haddaa idhaha toddobadaa waxaan ka wadaa axmed walbukhaariyu wa muslim wa abu daawuuda walnasaa'iyu watirmidiy wa ibnu maaja toddobadaasaan ka wadaa oo axmed mooya inta kalena lixda kolka iskuda isagaa sheegi doona wabisitta lixda markaan idhaahana waxaan ka wadaa man cadaa axmeda axmed inta ka soo hadhay oo saxiixayntii iyo asxaabu sananka afartaa ah wabilhamsa kolkaan shanta ilaa shantaa wariyeyna idhaahana man cada albukhaariya wa muslim bukhaariya muslim intii ka soo hadhay oo axmed iyo asxaabu sunan ah waqad aquul inaa idhaahana waa suurowdaa alarbacatu axmed خمس عن الهند ومن أربعة أفت نوعا كوضا من عدا الثلاثة الأول سبع هذا ضريع أحمد يا بخاري يا مسلم أنت كصحابي وبالثلاثة سبع هذا سبع هذا ورينا من عداهم والأخير سبع هذا ضريع يملك والتنبيه ابن ماجه أنت كصحابي وأبو داود tirmidi iyo nasaa-i saddexdaasa talaatan isku yidhaah wabilmuttafaq haddaan idhaha muttafaq calayhina idhaahana waxaan ka wadaa albukhaari wa muslim waqad laa yadkuru macahumaa gayrahumaa inaanan xadiidka labadooda wariyeen aanan qof kale la sheeginna waa suurowdaa oo idhaaho muttafaq caleyh aan ku daayo oo sidaasna macnaheeda ayna ahayn inaanan qof kale la warinine inaan qof kale sheegiddiisa marka loo baahnay weeyaano labadoodaas waxay isku raaceen khalaas ay tahay wamaa cadaa dalika fa huwa mubayan wixii aan toddobadaa kitaab aan ahayn isaga magaciisa ku sheegay oo daar qutni dabaraani albayhaqi albazaar wasamaytuhu waxaan u bixiyey kitaabkada buluuqa almaraami min adilati alaxkaam ka gaadhiddii maqsuudkii laga gaadhay adilada axkaamta wallaha as'alu an yajcala maa callamanaahu anlaa yajcala maa callamanaahu calaynaa wabaala allaan su-aalaynaa inaanu ka digin wixii uuna baray mid khasaara nagu noqonaya iyo ciqaab nagu noqonaya wa an yarzuqana alcamala bimaa yardaahu subxaanahu wa tacaala yaynu nagu arsaaqo inuu ku camalfallo wax alla raalli gelinayo raalli gelin kitaabu ahaara baabu lmiyaah ahaara asalkeeda macnaheeda luqada carabiga waxaa lagu yidhaha nadaafada nadaafada ahaara la yidhaha sharcigana marka waxaa la yidhaahaa in laga qaali ahaado xadas iyo khabas xadaska iyo khabaska ka daahir ahaanshaha laga daahir aada laga nadiif ahaa laga qaali ahaado ayaa tahaara lagu magacaabaa khabaska xadaska marka waxaa la yidhaahaa lama u qaybsamaayo asari akbar asqarku waa waxa waajibiya waysaqaad waajibiya akbarkuna waxa qubays waajibiya khabarkuna wa waa nijaasada nijaasadaada marka nijaasadu laiska zuuliyo iyo xadadka asqarka oho laiska zuuliyo la wayse qaato in la waayona lagagabaysto iyo xadadka akbarka oo laiska zuuliyo oo qubays laiskaga zuuliyo haddii la waayona isagana laga gabgabaysto intaasaa tahaaro la isku yidhaha intaas marka abwaabta noocaasa buu kaga hadli doonaa waysaqaadkii iyo tayamumkii iyo muxuu ahaayey masxul kufayn iyo qusligii intoodaas iyo mid walbaba wixii waajibinaya asbaabtii keenaysay iyo wixii laiskaga duulinayay oo biyihii iyo wixii lamid ah iyo weelashii biyaha lagu isticmaalayay abwaabtaas oo dhan oo fara badan ayaa kitaabu tahaana marka soo gelaysa baabka ugu horreeya marka waxaa weeyaan waa biyihi ilayaga wasiiladii tahaarada weeyaan wasiiladii lagu tahaaro qaadanayay oo biyihii ah yuu sheegay عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر يعني في شأن البحر بدأ يوحو كيري هو الطهور ماؤه ومنته طاهر وحل وحطاهرية لو طهر قال تويل بيسو الحل وحلال كيام أنت تفقيسنا بدأ يسير خير أو تسوي لنوحي ولو يديره ninbaa wuxuu yihi yaa rasuula allah in malaa xolaayo dooni lahaa yaa wuxuu yihi ya rasuula allah badda ayaan koraa oon ku safaraa annagoo biyo macaana oo badanna aan haysanin oo wax yar oo cabitaan iyo noogu filan keliya haysanna marka haddaan biyaha inta macaanan haysanno aan ku weysa qaadanna waa oomaynaa ee biyaha badda ma ku weysa qaadan karaa taasaa la weydiiyey markaasu sida lagu jawaaba wuxuu yihi huwa yani albaxru baddu alطahuuru ku mutahirka iyo lagu tahaaro qaato weeyaan almaau biyihiisu alxillu uu xalaasha yahayna maydatu baktigiisuna kaas weeyaan marka rasuulka sala allahu alay wali wasalam hal xugun baa la weydiiyey laba xugun buuna ku jawaabay taasuna marka waxay ka mid tahay fasaaxadiisa iyo cilmigiisa iyo rasuulka sala allahu alayh wali wasalam iyo su ummadiisa ugu faa'iidanaya jahligan ka saara u jira biyaha baddu marka waa daahir oo mutahir ah waa lagu daaro qaadan karaa waa lagu qubaysan karaa waa lagu wayse qaadan karaa dharka lagu dhaqan karaa nijaasada laga bixin karaa waa lagu istinjoonaya waa mutahir weeyaan maydadiisuna waa xalaal yani xayawaanaadka badda ee badda ku dhintay ama kolkii laga soo bixiyo ha dhinto oo sayaadku uu soo bixiyo ama badda intay soo tuurto mawjadu soo tuurto ha dhinto ha ku dhinto ama badda dhexdeeda inta ku dhinto isagoo korkii ahaabaya ha laga bixiy laga soo qaatee intuba marka xalaalayo marka xayawaanaadda badku noosha gawracu ma baahna siday doontaba xalaal kaasuna wuxuu la mid yahay alla subxaana watacaala marka uu yidhi uxilla lakum saydu lbaxri wa طcaamuhu mataacan lakum walisayaara saydu lbaxri marka waxaa lagu fasira waxa badda laga soo qabsado طacaamkiisana waxaa lagu fasilay waxa isu wadaysay oo badda dul sabaynaya ama bas xeebteeda yaalla la sabaysa akrajahu arbaca wabna abi shayba walafdu lahu xadiidka waxa weliye afarta asxaabu sunankaan soo sheegnay iyo abu bakr bn abi shayba fi musanafihi wallafdu lahu lafdigan abu bakr bn abi shayba ayaa leh kuwa kalena marka xagga macna iyaguna ku weri waصaxaxahu ibnu qusayma xadiidka nawca saxiixay abu bakr ibn qusayma moxamed ibn isxaaq ibn qusayma imaam ala'ima wاtirmidi abu ciisa moxamed ibn ciisa tirmidi warawaahu xadiidkan waxaa kaloo isla wariyey malik alimaam malik ibn anas fi muwaطa'ihi walimaam ashaafici wasmuhu moxamed ibn idriis iyo isaguna wariyo fi lum walimaam axmed ibn xambal fii musnadihi saddexdaa imaam ee aimatu lfiqiga ka mid ah asxaabu lmadaahibka ah iyo afartaas asxaabu sunan ah yaa wariyey iyo ibn abi shayba iyo khusayma iyo keyrkooda xadiidkuna marka xadiis saxiixa weeyaan saxaxahu sheikhu lalbani xafidahu llahu tacaala fi saxiix jaamic sagiir wa ayrihi min kutubi وعn أbي سعيidin الkdري رضي الله عنه أbو سعيidin الkdري رضي الله عnه mجلisna waxaa weye sعد بن mالك بن siناn wya رضي الله عanهma qال qاla رsuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم إن الماء طهور la ينجسه شhيء إن الماء biyu طhوr i wax طاahiriya weeyaan laa ينجسه شhayء أxbana aanu nijaasayn wax nijaasaynayaana aanu jirin xadiidkan qasuulahaa qisaduna waxay ahayd waxaa la weydiiyey bir meel oo bir budaaca la dhihi jiro madiina ku yaallay yaa la weydiiyey waxa la yaa rasuul allah ceelkaa bir budaaca la yidhaaho biyaha lagaaga soo dhaamiya waana caal oo wasakda lagu tuuro cadiraada iyo naagaha maxaa damboonigooda iyo baktiga iyo waxyaalaa lagu fugo ee ma ku weysa qaadan karta markaas ma ku weysa qaadan maysaa mise ma ku weysa qaadanaynaa labadaasaa kala jirta markaasoo la fikada yidhihoo biyuhu waa waa kuwa lagu tahaara qaato oo wax nijaasaynayaan ma jiro xadiidkan waxaa wariyey athalaata وصxxhu أحmed alaaadana marka waxaa weeye waa abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i siduu soo sheegay keyrkoodna xadiidka waa weriyaano isaguna waa saxiix xadiidka bir bidaaca yaa la yidhaaho waa saxiix oo saxaxu alalbani fi saxiix jaamic صagiir wa irwaa alhaliil wagayri xadiidkanu marka wuxuu faa'iideynaya biyuhu kolkii daahirkiisa uun la qabsado inaanay wax nijaasaynayaaba aanu jirin ha yaraadeen ha badnaadeen ha doorsoomeen iyana doorsoomin xadiidku isagu sidaas oo dafay waana horta inaan kala qaadno oo xadiidku wuxuu faa'iideynayo iyo inay jiraan waxaa xadiidkaasu faa'iideynayo wax kale oo wax ka bedelayo oo ama khasisaya ama qaydaya inay jiraan iyo macaariq inay jiraan waa kala laba marka xadiidku isagu sidaasuu faa'iideynaya laakiin waxaa inoo imaan doona laba arrimood oo xadiidkaas laba qayb u kala xiri doonta وعn أbi umamة الbahili رضي الله عnه واسمu suday بn cajlan ayaa la yidhaahaye qaal qala rasuul الlahi slى الlaه عalيه wali وsلم إn الmaء la yunajisه شhayء إla ma غلb عlى ريqه وطacmه وlwnh أخraجahu bmaja biyuhu wax nijaasaynayaayo ma jiraan ilaa wixii ka qaalib noqday ay dooyiye ku xog roonaada raaxadiisa iyo dadhankiisa iyo midabkiisa yani wixii bedela awsaaftiisa saddexdaa midu ka bedela ama dhammaantoodba ka bedela mooda ayb marka sidaa macnaheedu waxaa weeyaan haddii xadiidkan kada wax oo biyaha wixii bedelaayo ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene inay nijaaseynayaan xadiidkana waxaa weliya ibnu maali almaau tahuurun biyu waa kuwi wax daahiriya ilaa in tagayara inuu doorsoomo riixu midabkiisa hubkiisu aw طacmuhu ama dhadhankiisu aw lowna ama midabkiisu binijaasatin taxduu fiihi nijaaso oo ku dhex dhacday ku dhacday daraad inuu la doorsoomo mooyaane xadiidkana marka kii hore la mid yahay oo bayaaqiba marka la kaysa uu ku wariyey xadiidkan kala naftiisu waa daciifo sidii kii hore daciif u ahaa buu kana daciif u yahay waxaana jira xadiid kale oo saddexaad oo asxaabi kale oo saddexaad weliye oo tawbaan la yidhaaho isaguna sidaas ku shafinaaya oo tusinaaya in haddii ay biyaha nijaasadu hadday dooriso inay sidaasu biyo ay ku nijaasoomaya laakiin saddexda xadiidba labada xadiidba xadiidka tawban iyo xadiidka abu umaama laftiisa riwaayaba waa daciif wal xadiidu daciifina xukun lagama qaado laakiin mas'alada xukunkeeda oo ah biyuhu hadday nijaaso ku doorsoomaan inay nijaasoobayaan iyada marka waxaa weeye daliil kalaa laga qaadanaya daliilkaasuna waxaa weye waa ijmac lumma ijmac umma weeyaan ummadoo dhan baa waxa isku raacday biyuhu haddii ay nijaaso ku doorsoomaan nijaaso ku dhacday sababteeda ku doorsoomaan inay ku nijaasoobayaan sida marka daliilkaas wuxuu ku sugnaaday ijmaaca mooyaane xadiidkan ma aan ku sugnaan alimaam shaafici radiallahu canhu isagoo masalada ka hadlaya uu sheegayo wuxuu yihi xadiidka masaladaa ku soo arooray laa yushbitu ahlulcilmi bilxadiid laakiin arrintaa khilaaf kuma jiro sidaasoo kale isaguna waxaa sheegay inuu lagu ijmaacay tirmidi iyo ibnulmundir iyo keyrku baa sheegay ijmaacaasi marka masaladu ku suwasa وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث idaa balaqa almaau biyuhu markay gaarhaan qullatayni laba ashron markay gaarhaan qullatan waa tasmiyatu qulla qulladuna waxaa weeyaan waa ashunka weyn baa qullada qullada waxaa loogu magacaabay waa mid la qaadi karo oo qof xoog leh oo qaadi karo utanji karo weeyaan marka waxaa lamid ah muxuu ahay talaga iyo doonharaada iyo aanhoraada doonta layidhaha goyaalkaas oo kale iyo baa iyagana macnaheedu oo kala marka weel weyn oo sidaasoo kale ashumada waaweyn iyo muxuu aha haamaha waaweyn iyo sidaasoo kale ah muggiis ayaa qulla la yidhaahaa marka laba ashum bay noqonaysaa iyo laba haamood wax sidaasoo kale ama laba qarbadoo waaweyn sida imaamu shaafici radia allahu tacaala canhu uu ku fasiray wfii lafdin lam yaxmil ma aqbala lam yaxmil markuu yani waxaa weeye laa yataxam ma aqbalo alkhabata nijaasa ma aqbalo nijaasa ma aqbalo nijaasada way iska celiya weeye maanaheedu lafdigan damba cadayna wafii lafdin lafdi kalena waxaa ku sugnay lam yanjus ma nijaasoobo akrajahu arbaca afarta asxaabu sankaa wariyey wa saxaxahu ibnu qusayma وبن حبان أبو حاتم محمد بن حاتم البستي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله saddexdaas waa mid waliba kitaab saxiixa ku magacaabay buu leeyahayo way saxiix yeeleen waana sida ay sheegeen xadiidku saxiix weeyaano waxaa saxiix yeelay isaguna asheekh albani fi saxiix jamic sagiir walwaal gariib wa gayrihima xadiidka hadal fara badan iyo waxbaa ku jirjira oo sanadkiisa waxaa laga sheeg sheegaa qaar isku dayan inay daciifiyaan laakiin xadiidku shaki la-aan waa xadiid saxiixa xadiidkanuna marka shardigu xadiidkii ugu horreeyey abu xadiidka labaad ah ee abu saciid alqudri ayuu shardi ku kordhinayaayo waxa weeyaan biyahan muxuu ku yidhahaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam biyuhu kol haddii ay biyuhu waa waxaweye kuwa dahuura weeyaanoo waxba ma nijaaseeyo waa biyaha badan ee marka kulateen iyo ka badan laba ashhur iyo ka badan gaarayo weeyaan amaa marka hadday biyuhu yar yihiin oo qulateen ay ka yar yihiin waa nijaaso waa aqbalayaan weeyaan oo nijaasadu way nijaasoobaya marka saddexdaas arrimood markii la isu geeyo xadiidka abu saciid alqudri iyo ijmaaca iyo xadiidkan cabdullaahi ibni cumar radi allahu canhuma baa mas'alada xukunkeedii oo kaamilay noo soo baxayaa waxay noqonaysaa biyuhu hadday yar yihiinna nijaasad kastoo ku dhacdaayo ama ha doolisamayna doolinine way nijaasanaysaa yaanna xadkeedu waxaa weeyaan waa wixii qullatayn ka hooseeya qullataynna waa ka ashagin xataa ashagnay weeyaan biyuhu hadday badan yihiin oo nijaasada ku dhacday ay doolisana waa iyaguna waa nijaasoobaya haddayse biyuhu badan yihiin oo qullatayn iyo wax ka badan ay yihiin oo nijaasadiina ayna dooninin ma nijaasoobaya saasay marka noqonaysaa masalada xukunkeedu noqon وعn أbي هuريرaةa رaضي الله عanه qاla qاla رasuul الlahi صلى الlaه عaليه وaله وsلم laa ygتsل أxadكم في الmاء الdاaئم وhuوa juنب rawaه msلم laa ygتsل yaanu ku qobaysanin أxadكم midkiina في الmاء الdاaئم biyax fadhya biyaha fadhiyaa aakidna waa layidhaha daa'imna waa layidhaha waa isku macno w biyaha fadhiyaan soconin weeyaan ayaanu ku dhex qobaysanin oo intuu dhex galo aanu ku qobaysanin wa huwa junub isagoo janaabo qaba isagoo janaabo qaba biyaha intuu dhex galo yaanu ku dhex qobaysanin marka waxa weeyaan marka biyihii socday iyo waa inaana dhib lahayn biyahaas la sheegayaa marka waxa weeyaan waa inay biyihii yaraayeen walilbukhaari bukhaari isaga waa usugnaaday riwaayada hore muslim baa wariyey laa yaquulanna axadukum fi lmaai addaa'imi aladii laa yajri uma yaqtasil fiihi laa yaquulanna axadukum midkina yaanu ku kaajin fi lmaai daa'imi biyaha fadhiya aladii laa yajri aan soconin uma yaqtasil fiihi haddana uu ku qubaysto labada yaan isku darin waya dabadayn isku darin marka waxaa biyihii fadhiyey haddii lagu kaajo waa inaan lagu qubaysan taas waxoodaai laakiin haddii aan lagu kaajin waa inaa lagu qubaysan kara bay keenaysa oo kolkaasan marcana waxa weeyaan kaadida bani aadamku inay nijaas tahay oo biyihii yaraa haddii fadhiya lagu dhex kaajo ay ku nijaasoobayaan amaa biyihii socday iyagu soo gaari maayaan oo ama marka arrintaas u dhiibayso biyo hadday fara badan yihiin xadiidkii ibni cumar baan kusoo maray iyadana dhiman walimuslimin muslim isaga waxaa sugnaaday minhum kaliyu yani marka riwaada muslimka kale waxay noqonaysaa laa yaquulanna axadukum fi lmaai daa'im aladii laa yajri uma yaktasil minhu tanaa marka ka siaablarsano tii hore waxay ahayd inuu biyaha intuu ku kaajo haddana ku dhex qobaysaa loo diiday tanna waxaa weeyaan biyihii intuu ku kaajo inuu biyihii ku qabaysto xataa intuu weel soo darsado oo dibadda meel kale la taga mas-uuliya la tagaba ha ahaatee marka biyihii fadhiyey oo ku kaajay waa inaanu ku qabaysan haddaan ku qabaysan karin marka kumana waysa qaadan karo marka sida macnaheedu waxaa weeyaan biyihii haddii lagu kaajo fadhiyey inay sidaa ku nijaasoobayaan marka waa inaysa biyahaasu ay yihiin iyo yar ay yihiin oo qullatayn kaeen wali abi daawud abu daawudna isagana waxaa sugnaaday abu daawudna magaciisa waxaa la yidhahaa sulaymaan ibn ashcar sibistaani baa la yidhaahaye walaa yaqtasil fiihi min aljanaaba yaanu kaga qobaysanin janaabada markaa riwaayada waxay noqonaysaa laa yaquulanna axadukum fi lmaai daa'im aladi laa yajri walaa yaqtasil fiihi min aljahl yaanu janaabana kaga qubaysanin oo ku dhex qubaysanin kuna kaajin tana marka labadii riwaaya riwaayadii muslimin ugu horreysay iyo kii bukhaari ba isku dar oo laba arrimood bay mancinaysaa midba gaarkeeda mancinaysaa inuu ku biyi fadhiyo ku kaajo gaarkeedu lagu nahayni biyi fadhiyo inuu janaaba kaga dhex qubaysta oo dhexgalana gaarkeeda saddexdaa marka riwaayadood markii lasu geeyo waxay noqonaysaa biyaha fadhiya inaan laguna kaajin laguna qubaysanin labadiin aan isku darin oo isagoo lagu kaajo isagoo lagu dhex qubaysto laysku daro ayb amaa haddii aan lagu kaajin laguna dhex qubaysaniyo bihii dad lasoo darsado isku shabala tago sida lagu qubaysto taas marka dhib male xadiidkankadu riwaayada abu daawud marka yara ninkeedu saxiix weeyaan saxaxahu saxaxaha asheekhu alalbani fi saxiix aljaamic asagiir wa saxiix sunani abi daawud وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كان لوحه الرهبي أن تغتسل المرأة إلى هوين لكوكا ويسته بفضل الرجل لك أن بديسة أو الرجل أمنك وكوكا ويسته بفضل المرأة هوين أن بديسة يعني بيا وكوكا ويسته baaldi iyo wax lamida oo intuu musquul la galay ku qubaystay haweenay inay kaga daba qubaysteen biyii kusoo hadhay biyo cusub inay qaadata mooyaane ninku yaala sidoo kale weeyaan haweenay biya ku qubaysatay aanu kaga daba qubaysanin intay soo xeertay siday yeelayaan marka waliyaqtarifaa ha dardarsadeen jamiican wadajir dhammaantood marka intay musquusha isla galaan muxuu ahayey sidaa inoo iman doontaa nabigu sala alla alay slam iyo caaisha ba inay yeeli jireen ha dardarsadeen oo saxaabadooda ha dardarsadeen oo ha kuwayna qubaysteen weya akhrajahu abu daawuud oo anasaa'i abu daawuud iyo nasaa-i baa weriye nasaa-ina waxa weeyaan axmed ibni shucayb baa la yidhaaha wa isnaaduhu saxiix xadiidka isnaadkiisuna saxiix isnaadkiisana bawaada la yidhaha ragga huwaada weriye baa la yidhaha waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiix weeyaan ibnu maajana isaguna waa wariyey asheekh alalbanina waa saxiix yeelo saxiixow annasaa-i iyo saxiix abi daawuud saxiix sunan tirmidi iyo riwa alkhaliil iyo mishkaat almasaabix iyo kutubahaas faraha badan buu ku saxiix yeelay xadiidku waa saxiix ninkan kada uu ibhaamiyey ee uu leeyahay rajulan saxiiba nabiya sal l slam inuu asxaabtii nabiga ka mid ah waafaham iyo malbisa mashay ninkaas kuma noqonay ibhaamkaasu xadiidka wax ma udhimaaya ma u dhimaya xadiidka ibhaamkaas waxba udhimi maayo haddaan haddaan ninkaasu ninkuu yaha aan la garanin kola ku dabaro inuu saxaabi yaana inoo sheegay waxba udhimi maaya xadiidku sidaa saxiix buu ku noqonaya dacif kuma noqonayo ilaan saxaabada ridwaanu ullahi calayhim kulligood wooda caadiliin weeyaan oo alla ba taskeeyey ridwaanu ullahi calayhim laakiin hadduu raawi kale ahaan lahaa oo saxaabi aan ahayn xadiidku saas daciifu ku noqon lahaayo sida sarix alxadiis lagu yaqaano qofka mubhamka iyo qofka majhuulkaaba riwaayadooda lama qaato marka ninkaasu ninkaabu marka noqon waxaa jira laba nin oo saxaabo oo midkood walba arrintaa laga weriyey oo midkood waxaa la yidhaha cabdullah ibni sajis yaa la yidhaha ka kalena waxaa la yidhaha alxakam ibni camr alkifaari radia allahu canhu labadan midkood inuu yahay ayay watahay inuu mid kale yahay waa iska suurowdaa wallabana yani muxuahay ibhaamkaas xadiidka ibhaamiyey waxba xadiidku kuma noqonaya xadiidku saxiix weeyaan marka xukunku wuxaa weeyaan wuxuu noqonayaa rag iyo haweenku inay isla galaan musquusha intay isla galaan yani dabcan waa labada isqabta weeyaan inay isla galaan iskula qubaystaan maalkii oo dhexdooda deligtan wada dardarsadaan inayna ka tahay